Ururka bilaanta degmada baydhabo oo ah qabanqaabiyaha kulunglunku hadalaya doorka bilaanta arrimo bulshada iyo ku qayb qaadowka nabadda iyo amniga ee magaalada ayaa laga qabwadaya magaalada baydhabo wasiir ku-xigeenka wasaaradda bilaanta dowlada koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada gudoomiyaha haweenka gobolka iyo tan degmada gudoomiyaha dhalinyarada hooyooyinka iyo bulshada qaybasha shalduban ayaa ku qayb galeen kulanka onkoreyntii iyo weliba goobta ku hadaleen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada baydhabo hindiyo isxaaq cali ayaa faahfaahin ku biyan ujeedka lanqabadiya kulanka horta koonfur galbeed oo leer haweensha dad eed meel eraa inasihiru gaar ahaan degmadun baydhabo wali eed anka faraxsana haweenkun otomanka xaafad mar walba sii on teeganyin oyo on la teeganyin beledkun bilicdiya iyo ku dadaalaan nadaafadiyo ku dadaalaan qeybo shalduban amniga iyo ka shaqeeyaan tumanka xaafad baydhabo maadaama degmadu baydhabo tuman xaafad leeta tumankaas xaafad hooyooyinkasho ahmiyad mar walba leyn si on shaqeeyaan mahadnaqsho isi aan anka mahadnaqa yageek inta ina shirkun daarnaa inta ina kokoyne wala iyo suubiyaan wala hindholo ku qabsado korme magaaladu degmadu baydhabo hooba leer haweenka lafdhabarka bulshadu hooliyo haayaan wal oo la dafiri korme maadaama meel erahay isu bulshadii oo tumanka xaafadood oo haweenkii ana wakiil ana ku ahaa oo geek inta ina isku koyne sidii ana meel erahay isu aan ka mahadnaqna
meel erahay dhammaantiyo oo walda shalreebaan ula hayna ururada dhalinyarada ururada haweenka dhammaanteen waan maleeyay inii una isla surugna geeka diyaarunaqana garab istaagii meel erahay ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda bilaanti iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed ee soomaaliya oo daafurtay kulanka ayaa ka dhiirigeliyday ururada bilaante doorka iyo ku qaadayan arrimo bulshada iyo ku qayb qaadowka nabadda inikiikanya doorkiisiinka surintiisiina surina diyaarasiin leena maashaala ciidanka faraxsana waliba waa maamooyinka hadda degmooyinkan surin maamuhindi oo banhaado fadna waliba waa miinasla fadheedane social media badan hadda waliba waysin dhan wijaalkii walka ka samaysiinka baraday dad dhiirigili dhiye eedan dhiirinoo waan markasta intaaki inteegi inti iti maamadaasiin bandhigti maamo waliba waa eed kartan lahoo dadnimadiyana banaanka siinkashaanti maalin ihiniina inteegay in inshaada garabkii surinaato siin doodo haweenka haweenka maalin kasta ka surinta ka haween ahaan waniina shaar wasaarad ahaan markasta diyaarasin anagona siin surugna wala alla wala isiin dhibiikiikiin haqubaha inaguna siinku aqbalna siinku ajiibna siinka qaadana talooyinkiina aan baahayna ka wasaarad ahaan haween walba la era wala eed anka faraxsana geekabtii ka qayb gala kulankan oo laga dhiirigeliyo haweenka ujeedka kulankiiya weliba uu sahayay sidii la dhiirigeli lahaya ku qayb qaadowka bilaanto ku noolana tobanka xaafadooda ayay ku koobanta magaalada baydhabo si landeera nabadda waana loo hormariyaa maamul wanaaga